v o a soo dhawaada idin leeyahay halkaynu joogna nagu soo booqota maanta waa degmada goor cisbitaalkeeda guud cisbitaalka guud si fiican buu u shaqeeyaa shaqooyin fara badan arrimaha bulshada ayuu qabtaa qeybo fara badan oo kala duwanna wuu leeyahay sidaa awgeed qeybo si fiican u shaqeeya ayaa jira oo bulshada si fiican uga adeega waxaa ka mida qaybta hadda soo kordhina qaybta otida ama qaybta qaliinka ah dhakhaatiirka qaliinka ay joogaan sida dhakhtarka qaliinka guud dhakhtarka lafaha waxaa kaloo shaqeeya qaybta kale hooyadaya dhallaanka iyaguna ay joogta dhakhaatiirtii hooyadaya dhallaanka waxaa shaqeeya qeybaha kale emergencyguna afar hatanka saac ugu shaqeeyaa deegaankana baahiyaha kala duwan ee caafimaad ee xaaladaha lagu jira kala duwan si fiican ayuu ugu adeegaa cisbitaalka degmada yogoori
ka waran baaxad ahaan cisbitaalkan aad buu u weynyahay deegaanka yogoori ku yaala adeegyada kala duwan oo maadaama hadda baahi badan loo qabo dad kala duwanna ay idin soo gaadhayaan bal nooga waran
cisbitaalkuna aada buu u weynyahay isku tashi bulsho ayaa marka hore lagu dhisay isku tashigii bulshada ayaa hadeertana ina hadeer lagu wadaa wax hay-ad ah ama wax sabarti ah oo kalena ma soo gaaraan yelkadeeda haddana sidii shaqadii dheeliga ahayd maalin kasta wuu qabtaa cisbitaalku bulshadan si fiican buu ugu shaqeeyaa baahiyihiisuna aada buu fara badanya haddii baahiyaha bilowno waxaan ku uri de kama gayoobano laakiin intii deegaanka ahayd iyo kabasitigiisa iyo aqoontiisa ahayd intaba u qabana dadka deegaanka si fiican baana lagu shaqeeyaa baahiya ugu weyn hadeer taagan waxaa weeyaan wax sabarti ah oo taageero ah ma haysto wax kale oo gacanta ku haya dadka deegaanka mooyaane ma jiraan waxyaabaha hadda idinku daran maadaama deegaanada qaarkood dagaalo ka dhacaan dad laydinsoo gaarhsiiyo waxaad is leedahay hadda kow iyo labo cisbitaalkan guud ugu baahan yahay maxay ta
kow iyo labo wuxuu u baahan cisbitaalku waxa ugu weyn waxaa weye waxyaalaha emergencyga markay dhacaan ama dagaalo ama ay hooya umusho waxa ugu weyn waxaa la gaadhsiiyo emergency deg deg ah waxaa weeyaan ambalas qofkii dhaawaca ahaa ama qofkii dhibaatadu haysatay aysan helahayn gaadiidka xagga gaadiidka ahoo waxaanku transportationka ciddii soo qaadi lahayd ama qof dhigbaxaya ama qof xabad ku dhacday ama qof u baahan in meelka loo loo rifeergareeyo uusan helahayn wax gaadiid ah oo ambalasa oo qaada waxaa kale oo jirta wax naga taageera xagga medhicaalka iyo daawada hadeerto xoogaa yar baa nalka taageeraa laakiin wax sabarti oo dhammaystiran oo nalka taageero iyaduna waa ma jiraan
waxaan soo arkay cisbitaalka aada ka weyn dhismihiisu qeybaha idiin shaqeynaya ee sariiruhu ay yaalaan waxay sheegeen qeybaha kala duwana caafimaadku in weli ay yaryihiin oo kale bal ka warra baahidaas oo kale baahiyaha cisbitaalku beshantuga aad soo aragtay aada bay u fara badan yihiin jiifa waararka kala duwan xagga sariiraha dee qeyb dhan baana bilaa sariira ah oo waxaa u baahan nalka taageero qalabka instrumentiga loo baahan yahay ee xagga sariiraha leh ee xagga waxaanku uri laabka leh oo sida stiil hadda cisbitaalku male bilaal bankigii oo xagga maaragtay dhakhaatiirta xitaa qudheeda waa nagu yarta marka waxaa u baahannahay de xag walba ciddii naga caawin karta inay naga caawiso baahidaa soo aragtay iyo bukaanaha soo aragtay intaba de si fiican buugu adeegaa waa hawl baaxad leh oo shaqooyinkaasoo dhan qabanayo cisbitaalka u yaallo fariinta ugu dambeysa guud ahaan aada bulshada soomaaliyeed u dirayso iyo bahda caafimaadka maxay tahay
guud ahaan cid walba wax ka qaban karta cisbitaalka wuxuu u baahan yahay taageero cisbitaalka degmada igoori wuxuu u baahan yahay taageero xagga caafimaadka ah xagga qalabeynta ah iyo xagga gaadiidka ahba cid walba wax ka qabanaysa waa soo dhaweynaynaa cid kasta waxaanu leenahay oo ugu horeeyaan hay-aduhu inay kusoo dhiiradaan deegaanka oo cisbitaalkana wax ka qabtaan